بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد يقول الله تبارك وتعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم درسيgeenu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda boqol iyo labaatan iyo toddobaad ee suurat lbaqara ilaahay wuxuu leeyahay waid yarfacu wadkur xus nabi maxamedow id waqti yarfacu oo kor yeelayo ibraahiimu ibraahim alqawaacida kor qaadayay ibraahiimu ibraahim alqawaacida qawaacidda iyo aasaasiyada min albeyti beytka xaalay ka ahaadeen iyo wa ismaaciilu ismaaciil qaa'ilayni xaal ay yihiin kuwa leh rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow taqabal aqbal mina annaga xaggeenna naga aqbal acmaasheenna inaka ilaahayu adigu anta adigu asamiicu alcaliim ayaad ahaat waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii ahayd suurat lbaqara gaar ahaan meeshii ilaahay subxaana wa tacaala uu warramayey qisadii nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam iyo nabi ismaaciil iyo nabi ibraahim iyo nabi ismaaciilna waa isdhaleen labadoodu oo nabi ibraahima aabbaa nabi ismaaciilna waa wiil oo caruurtii nabi ibraahim ayaa nabi ismaaciil ka mid yahay labaduna laba nabiyay ahaayeen nabi ibraahim calayhi salaam wuxuu keenay magaalada maka nabi ismaaciil iyo hooyadiis oo waagaas ah waadi iska cidlaaho wax jooga aan la arag halkaasuuna uga tegey kadibna ilaahi subxaana wa tacaala ceelka samsama ayuu ka bejiyey meeshii uga bejiyey nabi ismaaciil iyo hooyadiis kadibna waxaa soo degay qabaa'il carbeeda meeshii la soo degay qabaa'ilkii uu la xididay nabi ismaaciil calayhi salaatu wasalaam waagii dambena isagoo nin weyn ah oo raar leh ayaa waxaa u yimid nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam markaasay waxay gudagaleen inay isla dhisaan kacbada iyo guriga ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay marka wuxuu yidhi wadkur xus id waqti yarfacu uu rafcinayey mudaarica laga cabiray si xaaladii waagii hore dhacday xaalad hadda taale looga dhigo loo sawiro dadka dadka la hor keeno markaasaa ilahay yidhi wadkur xus id waqti yarfacu uu rafcinayo kor qaadayey oo kor yeelayo ibraahiimu ibraahim alqawaacida aasaasyada min albeyti xaalay ka ahaadeen aasaasiyadaasi kacbada iyo wa ismaaciilu ibraahim ay ku cadfan tahay ismaaciil ay kor yeelaayeen ay kor yeelaayeen waxaa laga fahmaya dheheen culummada mufasiriinta in badan oo ka mid ah inaan nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam iyo nabi ismaaciil aysa ugu horreynin cid kacbada dhista oo iyaga hortood kacbada la dhisa waana noo imaan doontaa ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakkata ilaahay leeyahay waa midkan kacbada ah ciddii ugu horreydoo dhistay waa la isku khilaafsan yahay culamada qaar waxay dhahaan malaa'igtay ahaayeen qaar waxay dhahaan nebi aadamay ahay calayhi salaatu wasalaam qaar ambiyadii ka dambeeyey sheegaa nebi aadam calayhi salaatu wasalaam calaa kullin dhismaha iyo aasaaska kacbadu waa uu ka horreeyey nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil laakiin nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil waa ay kor qaadeenoo waa ay rafciyeenoo aasaaskiisii ayay kasii kor qaadeen oo kasii bilaabeen gurigii dhismihiisii alqawaacidna waa jamcu qaacida qaacidaduna waa aasaaska aasaaska iyo salka guriga loo dhiso loo wareejiyo ilahay marka wuxuu yidhi wadkur xus id waqti yarfacu uu kor qaadayey oo kor yeelayo ibraahiimu ibraahim alqawaacida aasaasyada min albeyti xaalay aasaasyadu beytka iyo kacbada ka ahaadeen iyo wa ismaaciilu ismaaciil qaa'ilayni xaal ay ahaayeen kuwa leh markaas ay kacbada dhisaayeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow taqabal minaa annaga naga aqbal acmaasheenna saalixaadka ah ilaahyuu naga aqbal annagu samayntaan leenahay laakiin aqbalka ilaahoodaa iskale ee ilaahu naga aqbal ay lahaayeen acmaashaasoo ay ka mid tahay dhismaha hadda ay kacbada dhisaayaan innaka maxaa yeeley adugu anta adugu asamiicu allaha maqalka badan ayaa tahay wax walba maqla alcaliimu cilmiga badan oo ducooyinkana ajiibe ilahu ducada naga ajiib waa ducaysayin markay kacbada dhisaayeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow wajcalnaa naga yeel muslimayni laba muslim naga yeel oo laka adiga kuu hogaansan wa min duriyatina caruurteenna xaggoodana waxaad ka yeeshaa ummatan ummad oo muslimatan muslimo ah oo laka adiga kuu hogaansan wa arinaa ilaahuna tus manaasikana manaasigteenna iyo goobaheenna cibaadada wa tub calaynaa ilaahu naga toobo aqbal innaka ilaahay adugu anta adugu attawaabu alraxiimu ayaad ahaatay meesha anagu markaan howl qabayno aan heysta maalayacniga ama dembiga aan ku heysno ambiyada ilaahay markay howl qaba tagaan wixii ay isku madadaalaayeen duca ilaahay iyo cibaado ilaahay ayay ahayd rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow wajcalnaa naga yeel muslimayni labadeenna muslimayni kuwa kuu hogaansan laka adiga ilaahu naga yeel wa min duriyatina caruurteenna xaggoodana waxaad ka yeeshaa ummatan ummad oo muslimatan laka adiga kuu hogaansan ilaahu caruurteennana ka yeel wa arinaa ilaahuna tus oo na bar manaasikana manaasigteenna iyo goobaha cibaadada aan ku cibaadaysan lahayn gaaraan xajka iyo beytkan markii la xaji tago ilaahayuuna tus oo na bar wa tub calaynaa ilaahu nagana toobo aqbal innaka ilaahayu adigu anta attawaabu alraxiim ayagoo laba rasuul ayagoo laba nabi ah ay saatan leeyihin ambiyo ilaahay ah ay ducadan ku ducaysaayan watub calaynaa ilaahu naga tooba aqbal innaka maxaa yeele adugu anta adugu attawaabu midka toba aqbalka badan ayaa tahay alraxiimu ee naxariista badan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow wabcad fiihim soo saar dhexdooda iyo duriyadeenna dhexdooda ka soo saar rasuulan rasuul oo minhum ayaga ka mida rasuulkaasoo yatluu akhriya calayhim dushooda aayaatika aayaadkaada ku akhriya oo yucallimhum bara alkitaaba kitaabka iyo walxikmata xikmada iyo sunnada wayusakiihim tahiraaya inaka ilaahay adigu anta adigu alcasiizu alxakiim ayaa tahay nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam iyo nabi ismaaciil markay kacbada dhisaayeen ducadii ay ku ducaysanayeen ayay sii wadaan marka ilaahay wuxuu yidhi waxay dhaheen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow wabcad fiihim duriyadeenna dhexdooda waxaa ka soo saartaa rasuulan rasuul ka soo saar duriyadoodana markaas kacbada deganeed waa duriyadii nabi ismaaciil calayhi salaatu wasalaam nabi ismaaciil duriyadiisuna waa duriyadii nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam see nabi ibraahim waa aabihiis rasuulka laleeyahay ilaahu kasoo dhex saarna ayuu noqday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu noqday ilaahayuu kasoo dhex saar rasuulan oo minhum ayaga ka mid a rasuulkaasoo yatluu akhrinaya calayhim dushooda aayaatika aayaadkaada ku dul akhrinaya qur-aanka ah oo wayucallimhum baraya alkitaaba kitaabka baraya qur-aanka iyo kitaabkii ee kaa ahayo rasuulkaas lagu soo dejiyey walxikmata xikmadana baraya iyo sunnooyinka baraya wayusakiihim tahiraayo ka dahiraya shirkiga iyo bidacda iyo iyo fisqiga iyo xumaanta iyo akhlaaq xumada inaka ilaahayu adugu anta adugu alcasiizu allihii adka ayaa taha alxakiimu ee xikmadda badnaa waman yarqabu can millati ibraahiima ilaa man safiha nafsah waman yarqabu yaa nacaya can millati ibraahiima nebi ibraahim diintiisa ilaa man safiha cid ka jaahil noqota mooye nafsahu naftiisa walaqad istafaynaahu wallaahi laqad istafaynaahu waa aan doorannay ibraahiim fi dunyaa adduunyada wa inahu ibraahim fil aakhirati aakhirana la min asaalixiina kuwa saalixiinta mid ka mid ayuu ahaaday id waqti ayaan dooranay qaala lahu rabbuhu rabbigii oo u yidhi ibraahim aslim hoggaansan oo ilaahay isku dhiib qaala wuxuu yidhi aslamtu waan hoggaansamo waa isdhiibay lirabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigood ayaan isku dhiibay meeshaana ilahay wuxuu uga hadlay subxaana wa tacaala nebi ibraahim maadaama uu yahay imaamu lmuwaxidiin cid xaq u taagan oo nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam diintiisa naci kartaa inaysan jirin ilahay marka wuxuu yidhi waman yarqabu yaa nacaya ay laa axada yarqabu axad nacahu ma jiro can millati ibraahiima nebi ibraahim diintiisii towxiidka ahayd oo xaqa ahayd cid nacahu ma jiro oo nacaysa oo iska diidaysa ilaa man cid mooye safiha waxyaabaha lagu fasira waxaa ka mid ah jahila nafsahu ilaa man safiha nafsahu naftiisa cid ka jaahil noqday maahane maxaa laga wadaa naftiisu jaahil ka yahay wuxuu jaahil ka yahay naftiisa wixii ilaahay u abuuray oo cibaado ahaa in naftiisa ilaahay abuuray ilaahayna uu cibaado u abuuray naftiisuna is cibaado ka maarmin iyo ilaahay cibaadadiisa iyo ilaahay in cibaadada loo khaalis yeelo loo barax tiro inaan naftiisu ka maarmin ou jaahil ka noqdo qofkaas nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam diintiisa nacay cid marka saasa oo nafteeda jaahil ka ah mooye cid kale nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam diintiisa ma nacayso sidoo kale waxaa kaloo la yidhi qof nafteeda xaqirtay oo ihaanayday oo halaagtay oo dulleyday maadaama ay dariiqii xaqahay ka leexiday mooye cid kale nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam diintiisa ma nacayso ilaahay marka wuxuu yidhi waman yarqabu yaa nacaya can millati ibraahiima nebi ibraahim diintiisii ilaa man mooye ciduma nacayso nebi ibraahim diintiisii ilaa man mooye safiha nafsahu naftiisa ka jaahil noqday wixii naftiisa loo abuuray oo cibaado ilaahay ah walaqad istafaynaahu wallaahi laqad istafaynaahu waa aan doorannay ibraahim fi dunyaa adduunyadii aan dooranna adduunyadii waa dooranna halu khayraan ka dhigna weliba adduunyadii waxaan ka dhignay mid ay jecel yihiin dadka ka dambeeyo o dhan ahlu adyaanka o dhan oo u nisba sheega jire yahuuddu nebi ibraahim waa sheeganayeen nasaaradu nebi ibraahim waa sheeganayeen oo dariiqiisaan ku taaganay lahaayeen bal mushrikiinta waxay lahayd nebi ibraahim dariiqiisaan ku taaganay lahay ilahay marka wuxuu yidhi adduunyadana waa doorannay wa inahu ibraahimna fil aakhirati aakhiro la min asaalixiina kuwa saalixiinta hoosuu suuban uu ka mid yahay oo jannada meelaha sarsare uga jira id waqti ayaan doorannay ibraahim qaala lahu rabbuhu rabbigiis oo uu yidhi aslim hoggaansan oo isdhiib qaala isaguna uu yidhi aslamtu waan hoggaansamay oo waa isku dhiibay lirabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigoodan isku dhiibay waa waxyaabihii uu ku mutay in ilaahi subxaana wa tacaala oo khaliiluraxmaan ka dhigto wa wasaa waa uu dardaarmay bihaa milladaya diinta ibraahiimu ibraahim baniihi carruurtiisa u dardaarmay wa yacquubu iyo yacquubna waa u dardaarmay yaa baniya wuxuu yidhi wiilashaydiiy carruurtaydiiow ina allaha istafaa ilaahay waa doortay lakum adinka addiina diinta u idiin doortay iyo diinta islaamka falaa tamuutunna ha dhimanina ilaa walxaal antum muslimuuna aad tihiin kuwa muslimiina mooye diintii iyo miladii nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam oo khayrka badneed oo towxiidka ahayd nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam markuu dhimanaya carruurtiisa u dardaarmay carruurtiisuna waa iskusii dardaarmeen see yacquub oo meeshaan lagu sheego nabi ilaahay ah oo reer banu israaiil ay ka farcanmeen isaga laftirkiisu wuxuu ahaa caruurtii nebi ibraahim u ahaa calayhi isalaatu wassalaam oo nebi ibraahim wuxuu dhalay isxaaq waxaa ka mid ahaa dadkii uu dhalay isxaaq isxaaqna wuxuu dhalay yacquub yacquub marka wuxuu nebigu u yahay nebi ya ibraahimuhu awow u yahay ilaahay marka wuxuu yidhi wawasaa waa uu dardaarmay bihaa damiirka bihaa ku jira millada waa loo celiyaa millada iyo diintii xaniifiyada ahayd oo xaqa ahayd ayuu dardaarmay ibraahiimu ibraahim benihii carruurtiisa u dardaarmay waxaa kaloo leeyay wasaa bihaa kelimadda isdhiibidda ah aslamtu lirabbi alcaalamiina inay dhahaanna wuxuu u dardaarmay benihii carruurtiisa wa yacquubu iyo yacquubna waa uu dardaarmay asna wa yacquubu yacquubna waa dardaarmo ibraahiima lagu cadfaa marka yaa baniyaa markaan yaa dhahaya yay maquulu qowl u tahay cidda dheheeyay tahay markaan saas la yidhaahdo oo yacquub lagu cadfo ibraahim waxa dhaha waa ibraahim laakiin yacquubna hadalkiisii aawe asna hadalkiisu waa kanoo kale mid walboo ka mid a marka wuxuu yidhi yaa baniya wiilashaydiiyo carruurtaydiiyow ina allaha alle istafaa lakum wuxuu idiin doortay addiina diinta islaamka uu diin ahaan idinkugu doorta diintiinnu waa diinta islaamka ilah ayaa subxaana wa tacaala idiin doorta ee falaa tamuutunna ha dhimanina oo naftu yaysa fiif idinka dhihin ilaa wa antum ilaa walxaal antum adinku aatiin mooye muslimuuna kuwa muslimiinoo hogaansan mooye adinkoo gaala ayaa naftu idinka dhici waxaa laga wadaa diinta islaamka oo ilaah idiin doortay oo hadeertaan aad ku dhex jirti inood haysataan ayada goosdambeedyada ku qabsada yaan la idinka fujinin ilaa naftu idinka dhacaydo saasu haysta adinkoo diinta haysta naftu ha idinka dhacdo marna macnaheedu waxa waaye meel laydiin soo jiro iyo xilli laydin dili doono iyo xilli nafta laydinka qaadi doono ma taqaaniin marna ha ka tanaasulina diinta islaamka laga wada waxaa laga yaabaa hal daqiiqa haddaad diinta ka tanaasusho oo ridowdo halkii daqiiqo in waqtigaadu uuba ahaa ee naftu kaa dhacdaa suurtagala marka falaa tamuutunna ha dhimanina ilaa wa antum muslimuuna adinkoo muslimiina maahane ha dhimanina waxaa laga wadaa marnaba ha gaaloobinina am kuntum mase waxaad ahaateen shuhadaa'a kuwa goobjoogayaal ah id waqti xadara ou xaadiray yacquuba nabi yacquub almowtu id waqti qaala libaniihi uu ku yidhi maa tacbuduuna min bacdi qaaluu waxay dhaheen ayaguna nacbudu waa caabudaynaa ilaahaka ilaahaada iyo wa ilaaha aabaa'ika aabbayaasha ilaahooda ibraahiima ahaa wa ismaaciila ahaa wa isxaaqa ahaa ilaahan ayaan caabudaynaa iyo macbuud oo waaxidan keligiisa wa naxnu anaguna lahu allahaas ayaan muslimuuna naha kuu u hoggaansan yahuuddii iyo nasaaradii waxay ku andacoo jireen ambiyadii ilaahay oo nabi yacquub iyo nabi ibraahim iyo calayhi salaam waxay ahaayeen kuwo annagana waafaqsanay ahaayeen yahuud iyo nasaaray ahaayeen saasay dhihi jireen arrintaasa marka lagu beeniyey ilahay marka wuxuu leeyahay ma waxaad joogteen ibraahim markuu u dardaarmayo carruurtiisa goobjoogayaal miyaad ahaydeen mase waa iska unbeen abuuraydaan oo waraad iska andacaha iska sheegaydaan xaqiiqadu marka waa inay iska andacoonayaanoo iska gufaacoonayaanoo war been ay iska sheegayaan oo wax xujo iyo wax burhaana iyo wax daliila aan wadan nebi ibraahim calayhi salaatu wassalaam sow yahuud u noqonayo ama nasraan u noqonayay yahuudinimada iyo nasraanimadu waaba ka dambeeyey nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam nebi yacquub laftirkiisu u noqonaya waaba ka dambeeyeene yahuud iyo nasaaro waxaa horreeyey yahuudaa horreeyey yahuudna waxyaabaha la sheegay waxaa ka mid a wiil carruurtii nebi yacquub ahaa calayhi salaatu wasalaam ka mid aha aa yahuudaa la dhihi jiraa layihi saasaa yahuud loogu baxshay waa la yidhi haddii ankii qowlkaas la qabto yahuud waa ka dambeydaa nebi yacquub calayhi salaatu wasalaam say marka nebi yacquub iyaad u sheegateen ood u tidhahdeen annagay nugu diinahayeenoo diintooda ama yahuudayeed ama nasraana aheed ilahay marka wuxuu yidhi am kuntuma waxaad ahaydeen yahuudiya nasaarow shuhadaa'a kuwa goobjoogayaala id waqti xadara ou soo xaadiray yacquuba nabi yacquub almowtu geeridu ay soo xaadirta iyo nabiga aad ka soo jeedaan ood ku abtirsataan se israa'iil waxuu ahaa waa yacquub calayhi salaatu wasalaam banuu israa'iila markii leeyahay waa ilmihii yacquub marka ma waxaad goobjoogahaydeen markii naftu ka dhaciis id waqti qaala uu yidhi libaniihi wiilashiisii iyo carruurtiisii labaiyo tobanka ahaa maa tacbuduuna maxaad caabudaydaan min bacdii aniga gadaashay kadibna ay jawaabeen ma goobjoogaad ahaydeen goobjoog ma adnaan ahayn waxa aad sheegteenna wiilashiisii kuma aysa jawaabin ilaahay subxaana wa tacaalaana cid kale lala caabudi mayn nabi yacquubna waxa aad ku taagantihiin ama aad ku jirtaan raalli kama ou ahaa wuxuu jecel yahaa maaha wuxuu ku dhaqmi jirana maaha id waqti miyaad goobjoogahaydeen qaala uu yidhi nabi yacquub libaniihi maa tacbuduuna maxaad caabudaydaan min bacdii aniga gadaashay maxaad caabudi doontaan wiilashaydiiyo markuu dardaarmaayo saas yidhi wuxuu rabaa intuu noolaay islaamnimada waa uu ku hubay ee khayrka iyo wanaagga iyo istiqaamade markuu dhintana inuu ogaado gadaashii waxay falkinayaan kadib ayagaa loo jawaaba oo waxaa leeyahay qaalu waxay dhaheen waxba ma ogidin adinkuye haddaa laydiin sheegaha dhegeysta qaalu waxay dhaheen wiilashii nebi yacquub nacbudu waxaan caabudaynaa ilaahaka ilaahaadaan caabudaynaa yacquubow adiga ku caabudi mayno ilaahay cidaan hayna caabudi mayno ilaahaka macbuudkaadaan caabudaynaa kaa adugu caabudo ilaah waa macbuude wa ilaaha aabbaa'ika iyo aabbayaasha ilaahoodiyaan caabudaynaa aabbayaashu yeeyihiin ibraahiima iyo ismaaciila iyo isxaaqa saddexdaas aabbaa la sheegay nabi yacquubna waa ina isxaaq waay isxaaqna waa ina ibraahim nabi yacquub waa ina isxaaq isxaaqna waa ina ibraahim waaya meeshaana waxaa lagu sheegay ibraahiim iyo isxaaq waa yacquub aabbihiis iyo awowgiis isxaaq waa yacquub aabbihiis ibraahimna waa awowgiis ismaaciiloo saddexaad xaguu ka yimid ismaaciilna wuxuu la dhashay isxaaq ou la dhashay yacquub wuxuu u yahay adeeruu u yahay waa meesha culammadu ay ka qaataan adeerku inuu yahay aabba yahay laftigiisa aabbo la dhihi karaa aabbo waa la dhihi karaa adeerku se aabbayaashii markii la tirinayay waxaa la yidhi ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaq a la yidhi isxaaq la garayo waa aabbihii koowaad aabbihii labaadna waa ibraahiim ismaaciil waa maxay waa adeer yacquub uu adeer u yahay waxay dhaheen marka aabbayaashaad ilaahoodiyaan caabudaynaa aabbayaashii ahaa ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa ilaahan ilaah iyo macbuudan caabudaynaa oo waaxidan keligiisa saan loogu malayn inay intaasu ilaahyo kala duwan caabudaayeen waxaa la yidhi ilaahan ilaah ayaan caabudaynaa hay dheheen oo waaxidan keligiis hal macbuudaan caabudayna hal macbuud in la caabudaana xaqa in hal macbuud la caabudana waa diintii nebi aadam calayhi salaatu wasalaam nebi ibraahim nabi isxaaq nabi ismaaciil nabi yacquub ambiyada ilaahay oo dhan diinta xaqa waa in hal ilaah la caabudo wa naxnu anaguna lahu allahaasaan muslimuuna nahay kuwa u hogaansan allahaasaan u hogaansana waan u hogaansamaynaa ilahay marka wuxuu yidhi tilka taasi ummatun waa ummad qad khalad tagtay lahaa waxaa u sugnaaday maa kasabad waxay kasbatay walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday maa kasabtum walaa tus'aluuna laydina weydiin maayo camaa shaygii kaanuu ay ahayeen yacmaluuna kuwa sameeya waxba laydinka weydiin maayo maxaa laga kala sheegtaa maxaa loo leeyahay annagayna ahayeen annagayna ahayeen annagayna ahayeen maxaad u leedihin ummaddaas aad hadda isku haysataan annagayna ahayeen annagayna ahayeen ummad tagtay waay waxay camal fala laheedna camal fash camalkoodii saalixaana iyagaa iska leh koodii xumaana iyagaa loo qabsanaa adinkana kaad tacbataan oo camal ood shaqaysataan aad leedihiin hadduu xun yahana adinkaa laydin ciqaaba hadduu wanaagsan yahana adinkaa laydinku amaalmarina qof walba iyo camalkeedu waa waxay dhahan culamada qaar markii la caddeeyey inaysan ku raad joogin nebi ibraahim iyo nebi yacquub iyo nebi isxaaq nebi ibraahim iyo nebi yacquub iyo nebi isxaaqna yahuud iyo nasaara midna aysa ahayn ay meel kale ku dhegeen markaasay dhaheen waxay rabaan ha ahaadeene iyo isaba annaga naga mid noqone soo kuma abtirsanno haddaan ku abtirsanno maalinta qiyama yagaa noo ergeynaya ilahay marka wuxuu sheegay kuwaas wuxuu yidhi ummad camal fashay wakhtigeediina dhammaaday oo dhamma oo le-day oo dhintay waaye ambiyadaas iyo dadkaas allu xaq ah wixii iyagu ay la yimaadeenoo wanaagana ayagaa iska leh adinka waxaa laydinka rabaa inaad wanaag tacbataan ood wanaag shaqaysataan say wanaag u shaqaysteena laydinka rabaa tilka taasi ilahay wuxuu yidhi ummatun waa ummad oo qad khalad tagtay oo le-atay oo wakhtigeedii dhammaaday lahaa waxaa u sugnaaday ummaddaas maa kasabad waxay kasbata oo acmaal ah wixii wanaagsanna ayagaa iska leh oo lagu amaalmarina wixii xunna waa lagu amaalmarina walakum adinkana waxaa idin sugnaaday maa kasabtum waxaad kasbateen walaa tus'aluuna laydinana weydiin maayo oo adinka laydiin qabsan maayo camaa shaygii kaanuu ay ahayeen yacmaluuna kuwa sameeya waxay samayn jireen hadday dembi ka dhacaanka laydiin qabsan maayo sida ayagaba aan loogu qabsanaynin wixii adinka dembi idinka dhacay ayagaba loogu qabsanaynin qof walba marka naftaa u dadaal waayo macnuhu darsigiinina maanta halkaasa noo joogo wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam wabilaahi atowfiiq